halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aale safarka kulibana samaha masiixoon sabilaahay naga yee mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii imtixaanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aanu ku rogrogayno baalasha kitaabka bibaleka uu ka kooban yahay haddii uu ahaan lahaa kutubtii axdigii hore ama kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa mawduucyadii kala duwanaa ee aynu kaga hadlaynay cutubka laba-iyo tobanaad waxaana laynagu hoga tusaalaynayaa sida aynu ugu baahannahay canaanashada oo qoruhu wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda toddobaad markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal cutubka laba-iyo tobanaad aayaddiisa shan iyo tobanaad iyo faalladii dheereed oo ka dambaysay waxaanay inoo joogtay maaddada ku taxalluqda khatarta ay leedahay in masiixa la inkiro dabeetana ay jameecadii ka dhex bilaabato murun dabadeed isku beddela cadaawad iyo in dadku uu kala tago waxaana kitaabku uu leeyahay waaba intaasoo xidid kharaari uu soo baxaa uu idiin dhibaa oo qaar badanu ay ku nijaasoobaane waa in layska eego haddii ay jiraan kuwa hurinaya fidno iyo xumaan iyo weliba xiisado haddaan caawa idin bilowno meeriska ayaannu horay idinku sii wadaynaa cutubkii laba-iyo tobanaad ee kitaabkii cibraaniyada waxaana iminka aan la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan si aan dhillay u jirin ama qof cibaado la sidii ceesow oo ahaa kii curadnimadiisii kala baxay waxoogaa cunto ah marka laga hadlayo iminka dhillaynimada ma ahan tan jirka laakiin waa tan ruuxa oo waxaa la leeyahay khatar bay noqonaysaa in qof uu ka soo jeesto ilaah uu u soo jeesto waxyaabaha jirka waana wax waliba ee waxyaalaha ruuxa looga tegayo oo waxyaalaha jirka lasugu dhiibayo sida lacag jacaylka sinada ama faakahaysiga iyo wixii la halmaala marka laga hadlayo ceesow waxaa loola jeedaa in isagu uu iibiyey curadnimadiisii oo iminkana wuxuu taagan yahay mid waliba oo curadnimadiisa xagga ruuxa iska iibiya oo masiixa oo ahaa bilowga iyo dhammaadka ka doorta wax baaba'aya ama sii dhammaanaya waxaa kaloo ceesow uu u taagan yahay kuwa lagu casumay inay ka mid noqdaan faraca wadaadnimada ee reer ibraahim haddana ku guuldarraystay inay ka mid noqdaan qoyska ilaah oo doortay waayo danka ma lahayn waxyaalaha lagu casumay oo welibana dooni maayo waxyaalaha ruuxa oo uma cuntamaan qofkaas isaga ah ee ciisow oo kale ah marka ay sidaasi tahay ereyga cibaado la'aan wuxuu ka yimid ereyga ingiriisiga ah ee brofeyn waana qof ilaah ka soo horjeeda ama macbudka waana habboon tahay in qofka ceenkaas oo kale ah loogu yeero mid aan cibaado lahayn waxaana loola jeedaa in ceesow aanu ilaah shaqo ku lahayn oo wuxuu noqday cibaadolaawe mid waliba oo isaga la mid ahina waa sidaas waxay kaloo la ahayd inaanay habboonayn in ilaah laga fakaro iyo in isaga la aqoonsado amase isaga xil loo qabto wuxuu liiday curadnimadiisii oo wuxuu ku tiriyey sida wax aan qiimo lahayn wuxuuna curadnimadii ku iibsaday baaquli maraq ah waxaana dunideenna jira kuwo wax waliba siisanaya shakhsiyaddooda iyo dadnimadooda qaar waxay wax waliba siisteen khamri kuwana daroogo kuwo kalena macaasi ayay isku dhiibeen kuwana daacaddarro marka waa khatar in qofka mu'minka ahi uu ka leexdo ilaah oo uu soo aado waxyaalaha jirka dadkuna isku heer kama joogaan masiixa wakhti waliba ama horay bay ugu soconayaan ama way ka soo gaabinayaan waxaana halkan lagu adkaynayaa in horay loogu socdo masiixa oo aan dib looga noqon haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka laba iyo tobanaad ayaannu dhegaystayaal iminkana idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo waad og tihiin xataa kolkuu dabadeeto jeclaaday inuu dhaxlo barakada in loo diiday inkastoo uu doon doonay isagoo ilmo daadinaya waayo ma uu helin meel uu ka soo noqdo haddaba aayado badan oo qorniinka ka mid ah sida tan toddoba iyo tobanaad ee cutubkan laba iyo tobanaad ayaa si xun loo tarjumtaa dadka qaar baa waxay u fasirtaan sida in ceesow uu doonayay inuu toobad keeno laakiin ilaah uu ka xidhay iriddii toobadda waxaa qoraha warqaddan cibraaniyada uu leeyahay arrin kaas ka duwan gebi ahaanba ceesow wuxuu quursaday curadnimadii ilaah uu siiyey dabadeedna wuxuu ogaaday faa'iidada curadnimadu ay leedahay wuxuuna bilaabay inuu isweydiiyo maxaa qiimi ah ee ay ku leedahay curadnimada wuxuuna arkay inay ahmiyad sare leedahay haddaba hadalka guntiisu waxa weeye in ceesow uu doonayay wax muuqda markii uu arkay in curadnimada waxtar muuqda ay leedahay ayuu bilaabay inuu doondoono uu helo wuxuu la mid ahaa sida nin tuug ah oo la qabtay oo dabeetana ka xumaaday ama ka qoomameeyey xatooyada ninkaas isaga ah wuxuu ka qoomamaynayaa oo keliya in la qabtay laakiin falkiisii tuugannimada ka qoomamayn maayo ceesowna curadnimada uma uusan ooyeynin laakiin wixii la socday ayuu u ooynayey wuxuu u soo noqday waa waxtarka laakiin ilaah uma uusan soo noqon oo marka qoruhu uu leeyahay waad og tihiin in kolkuu dabeeto jeclaaday inuu dhaxlo barakada in loo diiday inkastoo uu doon doonay isagoo ilmo daadinaya waayo ma uu helin meel uu ka soo noqdo weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka laba iyo tobanaad ee warqaddan cibraaniyada waxaanan iminka isla eegaynaa aayadaha siddeed iyo toban ilaa kow iyo labaatan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo ma aydnaan imaan buurtii la taaban karay oo ololaysay iyo madowgii iyo gudcurkii iyo duufaankii iyo dhawaaqii buunka iyo codkii erayada oo ahaa codkii ay kuwii maqlay muuse ka baryeen inaan eray dambe lagula hadlin waayo uma ay adkaysan karin wixii lagu amray markii lagu yidhi xataa haddii neef buurta u taabto waa la dhagxin doonaa muuqashadiina cabsi intay ka qabtay muuse wuxuu yidhi aad iyo aad baan u cabsanayaa oo waan gariirayaa wuxuu halkan qoruhu uga hadlayaa markii nebi muuse lagu siiyey sharciga buur siinaay wuxuuna ka hadlayaa axdigii hore kuwii uu la hadlayey waxay ahaayeen cibraani isla markaas masiixiyiin noqday waxaan markaasi u baahannahay inaan maanka ku hayno in warqaddan lagula hadlayo qolo ku dhaqmi jirtay sharciga oo masiixa rumaysatay dhowaan waana inaan maanka ku hayno dadkii joogay maalintii bentekost ee rumaystay masiixa oo lagu sheegay tiradooda ilaa iyo saddex kun in dhammaantood ay yuhuud ahaayeen welibana kiniisaddii ugu horraysay ee masiixa oo aasaasantay wakhtigaas waxay wada ahaayeen yuhuud iminka yuhuuddan reer yeruusaalem ee masiixa soo raacday waxyaabo badan bay ku waayayaan masiixa waxaana ka mid ah inay macbud dambe aadaynin iyo inaan sharciga loo akhrinaynin oo waxay ka go'ayaan macbudka iyo sharciga waxaana iminka qoruhu uu ku leeyahay sidaan isleeyahay waxaad iminka soo gaarteen buur ka duwan buur siinaay oo welibana dooni maysaan inaad buur la mid ah tii siinaay tagtaan buur siinaay waa meeshii sharciga lagu bixiyey sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka laba iyo soddonaad laakiin saddex kun ayaa maalintii bentekost lagu badbaadiyey magaalada yeruusaalem maalintii sharciga la bixiyey waxaa la arkay dhimasho oo markii nolosha cusub la helay oo injiilka lagu wacdiyey maalintii bentekost waxaa dadku ay heleen nolol cusub maalintii sharciga la siiyey reer banu israa'iil ninna ma dareemin farxad iyo yididiilo laakiin waxay ahayd maalin cabsi iyo anfariir badan oo waxaa meel waliba laga maqlayay gugac iyo hillaac ama onkod iyo hillaac iyo dhulgariir iyo duufaan iyo dab wada socda iyo dhawaaqo iyo dhulgariir iyo duufaan iyo dab wada socda iyo dhawaaqa buunka oo marba marka ka dambeeyey sii xoogaysanayay waxay ahayd khibrad naxdin leh waxay dadku gaareen inay nebi muuse la hadlaan oy ku yidhaahdaan sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka labaatanaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan hoos ku xusan kolkaasay waxay nebi muuse ku yidhaahdeen adiguna la hadal oo annana waannu ku maqli doonnaa laakiinse ilaah yuusan nala hadlin waaba intaasoo aannu dhimannaaye waxaa iminka qoraha warqaddan cibraaniyada uu leeyahay walaalayaalow dooni maysaan inaad gadaal ugu noqotaan xeerkaas isaga ah oo aynu iminka ka soo gudubnay maadaama la soo gaaray wakhtigii nimcada marka waxaa jira dadka qaarkii oo ay la tahay in wakhtigii sharciga uu soo degay ay ahayd wakhti farxadeed laakiinse kitaabka ayaa inoo sheegaya in wakhtigaasu uu ahaa wakhti naxdin badan oo dadkiina waxaa ku soo degay cabsi iyo anfariir waxa ay la tahay in sharcigu uu wanaagsan yahay qorniinkuna wuxuu inoo sheegayaa in sharcigu u yahay hooska waxyaalaha wanaagsan laakiin sharcigu marka dhanka kale laga eego ma ahan waxa wanaagsan sharcigu wuxuu dadka ku xukumaa dhimasho iyo in il il loo tuuro iligna ilig sharcigu markaan soo gaabiyo ma ahan wixii wanaagsanaa laakiin waa hooska waxyaalaha wanaagsan masiixiyiintan yuhuudda ah waxay garanayeen inay sabti waliba aadaan macbudka iyo inay ku socdaan xeerarka iyo sharciyadii nebi muuse loo soo dhiibay iminka ma haystaan xeerar iyo shuruuc iyo allabaryo ay bixinayaan toona markaa qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu leeyahay wax kale oo ka wanaagsan bay heleen waxaana qoraha oo arrinkaasi iyaga ah kala hadlaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda laba iyo labaatanaad sida tan laakiin idinku waxaad timaadeen buur siyoon iyo magaaladii ilaaha nool oo ah yeruusaalemtii jannada oo waxaad u timaadeen guutooyin malaa'iga ah oo isu soo ururay marka masiixiyiintan hiyigoodu waa sarreeya oo waxay la joogayaan malaa'igo kuwa uu la hadlayo qorahanu waa reer banu israa'iil buur siyoon waa meesha loogu yeero buurtii daa'uud ama magaalada yeruusaalem aqalka boqorka ayaa buurtaasi dhakadeeda ku oolli jiray inkastoo iminka uu xabaalmay gurigaasu siyoon waa halkii nebi daa'uud aad iyo aad uu u jeclaan jiray oo dad badan oo yuhuud ah oo rumaystayaal ah ayaa waxay ka qaybgeli jireen ciidaha lagu qabto yeruusaalem laakiin waxaa ku bilowday silic waxaana kolkii dambe yuhuuddii masiixiyiinta ahayd laga eriyey magaalada yeruusaalem wuxuu iminka u xaqiijinayaa inay jiri doonto yeruusaalemta jannada buur siyoon waa magaalada jannada iyo magaalo weligeed jiraysa oo uu leeyahay ilaaha nool kitaabka muujintii wuxuu ugu yeeraa yeruusaalemta cusub welibana garan maayo waddada aan ka degganaan doono halka ay tahay haddaba dhegaystow cinwaankayga mustaqbalka waa magaaladaas halkaas ayaa deegaanka qof waliba ee masiixi ahi uu noqon doonaa waxaanan halkaasi ku tegi doonnaa nimcada ilaah waxaanan innaga masiixiyiinta ah ku haysannaa masiixa waxyaabo ka wanaagsan wixii reer banu israa'iil ay ku haysteen sharciga waxa qoruhu uu leeyahay oo waxaad u timaadeen guutooyin malaa'iga ah oo isku soo ururay haddaba weli waxaannu ku adkaysanaynaa in kiniisaddu ayaan malaa'igo shuqul ku lahayn ha yeeshee markii aynu gaarno yeruusaalemta cusub ayaa waxaa laynagu hogu tusaalaynayaa in aadamiga iyo malaa'iguhuba ay ilaah isku si u wada caabudi doonaan yooxanaa ayaa wuxuu inoo sheegayaa inay jiraan makhluuq malaa'iga ah oo gaaraya kumannaan oo ilaah u abuuray oo aan la xisaabi karaynin waana makhluuqii ilaah u abuuray oo loogu yeero malaa'igo anigu weligay ma arag malaa'ig laakiin waxaan sida badan la yaabaa malaa'igaha markiise aan maalin maalmaha ka mid ah tago yeruusaalemta cusub ayaan cibaadaysiga masiixa ku arki doonaa makhluuqaas ilaah uu sameeyey waxaan jeclaan lahaa inaan qaarkood la hadlo miyaadan adigu dhegaysta jeclaan lahayn inaad la hadasho malaa'igaha markii lasugu yimaado yeruusaalemta cusub haddaba qaarkiin waxay idinla tahay inaad malaa'igo aragteen laakiin ninna ma arag ilaa laga soo gaaro marka laysugu imaanayo yeruusaalemta cusub sida aayaddan laynoogu sheegay markaasoo horumo malaa'iga ah ay inala joogayaan halkaasi haddaan markaasi horey idinku sii wadno meeriska cutubkan laba iyo tobanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan iyo kiniisadda curadyada oo ku qoran jannada iyo ilaaha ah xaakinka wax kasta iyo ruuxyada kuwa quman oo la kaamilay marka la leeyahay curadyada ayaan iminka laga hadlaynin masiixa inkastoo meelo ka mid ah qorniinkii isaga looga inkastoo meelo ka mid ah qorniinkii isaga loogu yeerayo curad qoruhu wuxuu iminka ka hadlayaa kan rumaystay masiixa waana kuwa tegaya yeruusaalemta cusub tanu waa kiniisadda curudyada waa kuwa marka masiixa hawada lagula kulmayo masiixa kor ugu taga iyo kiniisadda curudyada oo ku qoran jannada iyo ilaaha ah xaakinka wax kasta kaasuna waa kii wada bixiyey ciqaabtii dembiga oo looxyadeennu waa maran yihiin haddii aynu masiixiyiin nahay walaalayaal waxaa kaloo qoruhu uu leeyahay isagoo isla aayadda saddex iyo labaatanaad ku jira iyo ruuxyada kuwa quman oo la kaamilay haddaba taasi loolama jeedo kaamilnimo xagga nolosha sida ay aniga iyo adigaba inala noqon karto waxaase ay ku saabsan tahay wadaaddadii axdigii hore kuwaasoo badbaadadooda la soo dhammeeyey maadaama iminka uu masiixu dhintay ama u dhintay iyaga isagoo ah wankii ilaah oo qaadaya dembiyada dunida weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka laba iyo tobanaad aayaddiisa afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan soo socota iyo ciise oo ah dhexdhexaadiyaha axdiga cusub iyo dhiigga rushaynta oo u hadla si ka wanaagsan kii haabiil waxaa qoruhu uu leeyahay iyo ciise dabeeto waxaa layna hor keenayaa xaadirnimada masiixa wuxuu kaloo raacinayaa oo uu leeyahay iyo dhexdhexaadiyaha axdiga cusub masiixu waa dhexdhexaadiyaha axdiga cusub welibana ka dhowaajin maayo buur siyoon markii uu isagu buurta saarnaa oo uu dadka u akhrinayay waxaa haddii aynu masiixiyiin nahay ugu yeerno khudbadii buurta ayuu dadka siiyey shuruucda boqortooyadiisa waxaan u malaynayaa inay xiise weyn ina gelin doonto maalinta aynu isaga ka hor muuqanno innagoo garanayna inuu yahay dhexdhexaadiyaha axdiga cusub weli waxaannu ku jirnaa hadalkii qoraha warqadda ee aayadda afar iyo labaatanaad wuxuuna raaciyey oo uu yidhi iyo dhiigga rushaynta oo u hadla si ka wanaagsan kii haabiil dhiiggii haabiil wuxuu doonayey in loo daadiyo kii daadiyey laakiin kan masiixa wuxuu ka hadlaa nabaaddiinno taasuna waa waxaan la heli karin haddaan aayaddii saddexaad ku noqonno ayaa qoraha oo garanaya ahmiyadda ay leedahay horjoogga iyo ka fikirka masiixa wuxuu leeyahay sida tan haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geysta ahaa oo dembiilayaasha inaydan daalin oo aanay nafihiinna itaal beelin qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu doonayaa in dadku ay ka soo jeestaan macbudka dhiiggii allabariga xeerarka balse ay xoogga saaraan masiixa maanta waxaannu u baahan nahay inaan indhaha ka qaadno xeerdiimeedyada magacyada macbudyada iyo ururada iyo dadka nin dunida jooga oo aadami ahi waxba itari maayo laakiin waa inaynu indhaha ku hayno masiixa macbudyada quruxda badan ee dunida aynu ku aragno ma ahan kuwa sii jiraya oo mar ay noqotaba way baaba'ayaan waxaana iminka layna siiyey ku talagal cusub oo ka duwan kii axdigii hore waana in aynu masiixa indhaha ku hayno oo aan ka fikirno isaga si aynan u itaalbeelin nafahayagana nafahayagana ayaan u itaal darnaan haddaba beryaheenna waxaa soo baxay dad si fudud u qaata hadalka ku saabsan injiilka waxaa jira arrin nin wacdiye ahi uu qoray oo uu leeyahay rumaysadka oo aan waxba lagu darin waxaa lagu helaa badbaado waayo taasina waa run ha yeeshee dadkiibaa si fudud u qaatay oo waxay la tahay haddii ay rumaysad leeyihiin inaan loo baahnayn in ruuxa quduuska ahi uu ka dhex shaqeeyo oo uu ku qiro dembiyadooda waxaana taasu ay ka micno tahay inaan masiixa laga fakaraynin oo waxaa masiixinimadii loo qaadanayaa sida wax dhaafaya qofka iyo sida inaan loo baahnayn dhalashada labaad waxaa jira haddaba erey wacdiyaashu ay adkeeyaan waxaana weeye ereyga ah isku dhiiba masiixa ha yeeshee su'aashu waxay noqonaysaa shaqo ceenkee ah baad u dhiibaysaa masiixa marka loo eego noloshaada haddii masiixa aad ugu imaanayso sida dembiile oo kale haddaba ma lihid nolol waxaadna ku dhimanaysaa xadgudubyadaada iyo dembiyadaada masiixa qudhiisa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka tobanaad aayadda tobanaad sida tan tuuggu wax kale uma yimaado inuu wax hado uu dilo uu halleeyo mooyaane aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan waxaad haddaba mararka qaar maqlaysaa dad kuugu odhanaya qalbigaaga masiixa sii ma waxay kula tahay in masiixu niyaddaada uu doonayo masiixu wuxuu doonayaa inaan u nimaadno oo uu ina siiyo qalbi cusub waxaan xusuustaa hees soomaalida masiixiyiinta ahi ay qaadi jireen oo la odhan jiray inankaygiyow inankaygiyow qalbigaaga isii haddaba qalbiga dadka wax wanaagsan kuma jiraan laakiin waa qalbiga ama ruuxa cusub ee masiixa uu ina siinayo tan ahmiyadda leh waxaannu innaga ku wareejinaynaa dembiyadeenna waxaanan rumaysadka masiixa ku helaynaa nolol cusub waxaana aasaas u ah noloshaasi ruuxa quduuska ah waxaa aalaaba layska doonayaa inaynu dembiyadeenna ka barooranno oo aynu masiixa caawimaad ugu jeesanno laakiin wacdiyaasha maanta waxay eegayaan tirsiga soo galaya kiniisadaha weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka laba iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan digtoonaada si aydnan u diidin kan hadlaya waayo haddayan baxsan kuwii diiday kii dhulka ku waaniyey si ka badan innaguna ma baxsan doonno haddaynu ka jeesanno kan jannada ka hadlaya waxaa qoruhu uu leeyahay si aydnan u diidin kan hadlaya maadaama masiixu aad uu u wanaagsan yahay oo hadalladiisuna ay qiimi weyn leeyihiin ayay ahmiyad ballaaran tahay inaannu dhug u yeelanno waxyaalaha masiixa oo welibana way inoo wanaagsan yihiin
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin